اللهم صل على محمد وعلى وصحبه اجمعين وبعد ma ku horeysa bahda warbaahinta waa in salaami marka labaad waxaan umaleynayaa maanta munaasabadda inay tahay soo noqoshadii wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya shariif sheekh axmed uu kusoo noqday waddanka oo muddo dhowr iyo labaatan cisho ah uu ku maqnaa waddanka dibaddiisa safaro uu kusoo kala bixiyey waddamo kala duwan marka ugu horeysa madaxweynuhu waxa uu waddankaan baxay kob iyo labaatankii bisha aan soo dhaafnay waxa uuna sida aad la socotaan uu kusoo kala bixiyey safarkiisii waddamo kala duwan wafdigu waxa uu ka bilaabay safarkiisa waddanka boqortooyada saudi arabia halkaas uu maaragtay ku cumraysta madaxweyne iyo wafdigiisa kadibna ay la kulmeen madaxda iyo dalka saudi arabia kadib madaxweyne wuxuu anbaxay waddanka maraykanka magaalada new york uu kaga qeybgelayay shirkii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay halkaas madaxweynuhu kaga qeyb galay kala fadhigaas kadib madaxweynuhu waxa uu la kulmay madax badan oo adduunyada ka tirsan oo mataqaana kala duwan way ku kulmeen shirka gudihiisa magaalada new york kadib madaxweynuhu waxa uu tegay magaalada washington isagii wafdigiisu waxayna la kulmeen madax kale oo dunida ka tirsan oo saldhigoodii magaalada washington waxaa walaala sidoo kale la kulmay jaaliyadda soomaaliyad ku nool magaalada washington d c kadib madaxweyne wuxuu amubaxay magaalada minneapolis gobolka minnesota halkaas oo wafdiga madaxweynaha ay ku qaabileen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaaladaas magaalada la yihahdo mataanaha la yihahdo waxaa ka dhacay meeshaas kulan aada balaaran oo jaaliyadda soomaaliyeed oo ay kasoo qayb gashay ugu qiyaasay kulankaas inuu ahaa kulan aad iyo aada weyn dadka soomaalida ee ku nool magaaladaasuna ay aada ugu farxeen meeshaa madaxweynaha sharaf weyn ay u noqotay inay madaxweynahooda la kulmaan si weyn halkaas lagu soo dhaweeyo kadib madaxweynuhu waxa uu yimid wafdigiisu magaalada chicago halkaas waxaa sidoo kale kula kulmay bulshada soomaaliyed magaaladaas ku nool gaar ahaan madaxweynuhu waxa uu ka qayb galay kulamo la yeeshay uu la yeeshay kuliyadaha waxbarashada iyo jaamacadaha halkaasu madaxweyne ka jeediyey muxaadara sidoo kale madaxweyne wuxuu ugudbay sida wafdigiisu ohio columbus halkaasna wuxuu ku ku qaabilay jaaliyadda labaad ee xagga tirada soomaalida ee waddanka maraykanka oo runtii ayaguna si weyn usoo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa uu kaloo ka qayb galay muxaadaro ka jeeshay jaamacadda magaaladaas runtii ayaguna si wanaagsan ayay u dhacday madaxweynuhu kadib waxa uu soo maray safar oo kooban waddanka libiya halkaas uu kusoo qaabilaya maaragtay hogaamiyaha waddankaas mucamar alkhadaafi iyo prime ministerka waddankaas boqosho kooban madaxweynuhu dhalayto waxa uu joogay oo jumco ah magaalada nairobi halkaasoo ku qaabilay diblomaasiyiin fara badan ee u fadhiya dalabkooda wadanka kenya magaalada nairobi webigai madaxweynuhu waxa uu soo noqday saacay saacaddu markay ahayd toddobadii ayuu soo noqday wadanka si nabada ayayna halkan ku yimaadeen waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu saacadda welbil waxaad sheegtay in welbil madaxweynaha uu maray dalal dhowra hase ahaatee kulan uu la qaatay madaxweynaha wadanka libiya hor hoose ayaa sheegayay kulankaasi looga hadlay sidii loo sii dayn lahaa dadka tahriibayaasha ee ku xiran xabsida dalkaasi libiya warkaasi xaqee buu marayaa haddiise jirase imisa ayaa laga sii daayay
waad mahadsan tahay hadda tafaasiisheedii ma hayno laakiin way jirtaa in madaxweynaha iyo madaxda waddankaasoo ay kawada hadleen sii daynta dadka maxaabiista soomaalida meesha ku xiran meesha ku dhibaataysan hadda keligana maahane dhowr goor hore laftigeeda waa laga wada hadlay waana lasii daayay qaarkood dadaalkaasuna weli wax socdo weeye oo dhamaanin waana mushkilad taagan oo dadka tahriibayaasha soomaalida ah saacadda wasiir safarka oo madaxweyne ku taga qaybo kamid a wadamada caalamka ma jiraan ballanqaadyo ku aadan si wax lagu qabanaha dadka soomaalida dhibaataysan oo dagaal jaashidiin
ha madaxweynuhu iyo madaxda wadamada tegay oo la kulmay waxyaabaha ay ka wada hadlayeen waxay ahayd sidii loo taageeri lahaa dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan runtiina arrimahaas oo meel fiican ayay marayaan waxaana rajo ka qabnaa in taageeradaasu ay si deg deg ah u bilaabato insha allahu tacaala saacad fuusir waxaad sheegtay in madaxweynuhu uu dalal dhowra safar uu ku soo maray wax taageero dhinaca amniga dalka ah wax uu ama ballanqaadyo uu ka helay ilaa ay hadda noo sheegay saa socotaan ba dalka soomaaliya yani nidaamkii waa burburay dowladnimadiina way burburtay qaanuunkiina waa baaba'ay marka soo celinteedu waxay u baahan tahay yani taageero weyn oo caalami ah in la helo dadka soomaaliyeed inay heshiiyaan oo ay garba isqabsadaan leanna dalkan ayaa iskale dalalkii saaxiibada ahaa oo gobdiga madaxweynaha ay la kulmeen dhammaantood waxa ay ballan qaadeen intooda badan inay ka taageeri doonaan dhinacyo badan ay ku jirto xagga amniga saacadda wasiir waxaa jira abaaro kala duwan oo saameeyey duunyada iyo dadku dhaqanqaadka ka tirsan gobolada dalka soomaaliya xilligan ay jiraan madaxweyne ay utegiisa madaxdii ula kulmeen la soo qaaday arrimahaas sidii wax looga qaban lahaa dalkaasi dabcan waxay ahayd arrinta ugu horeysa oo arrimaha emergency-ga ah waxayna ku jirtay khayradaan iyo baaqiyo maaragtay wafdiga madaxweynuhu inta uu maqnaa iyo inta uu joogay halkaasa sida wax loogu qaban lahaa dadka ku abaabay ku dhibaatoobay xawaaraha ba-aniga waddanka ka jira iyo colaadahan maaragtay annaga oon gacanteena ku samaysanay musiibada bini aadam iyo musiibada dabiiciga ah labadaba marka ma la dhihi karaa sacabti wasiir madaxweynaha safarkan waxa uu ahaa safarkii ugu dheeraa oo markaasi dalal dhowra ku soo maray dhinaca kalese dadkii markaasi soomaaliyeed ee dibadaha joogana madaxweynaha iyo wadahadalkii dheeraa iyo muxaadarooyinkii ma la dhihi karaa dowladda taageero badan ayaa jaalidaha soomaaliyeed ee dibadaha jooga oo arrintan ka maqnaa ee ka helaysaa dowladda maaada
kolley madaxweynuhu sidaa algeria isaga laftigiisa ayaa shir jiray ka qaban doona boqoshadii uu soo maray wadamadaas iyo madaxdii wadamada uu la soo kulmay iyo dadweynihii soomaaliyeed uu soo qaabilay laakiin waxaa idiin sheegaya shacabka soomaaliya meel kastay joogaan waxay fursad u heleen marka ugu horreysay in maaragtay madaxweynahooda inuu toos ula kulmo oo ugu sharaxa isagu wadciga waddanka ka jira ayaguna runtii si wanaagsan ay ugu qanceen oona u fahmeen waxa waddanka ka jira wixii maaragtay dadka loo geynayey oo wararkii la gaarsiinay waxaan ahayn ayna maqleen meel kasta oo la tagana shacabka soomaaliyeed sida idaacadaha ka dhageysanayseen inay isku wada bedeleen oo ay mataqaana xaqiiqdii dul xaqaa'iqdii dul istaageen